samu'eelkii labaad cutubka shanaad markaasaa qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay daa'ud ugu yimaadeen xebroon oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen annagu waxaannu nahay laftaada iyo jidhkaaga waagii hore oo saa'uul boqorka noo ahaa adiguu ahaa kii reer binu israa'iil debadda u bixin jiray oo gudaha soo gelin jiray oo rabbiguna wuxuu kugu yidhi adigu waxaad quudin doontaa dadkayga reer binu israa'iil oo amiir baanad u ahaan doontaa reer binu israa'iil sidaas aawadeed odayaashii reer binu israa'iil oo dhammu waxay boqorkii ugu yimaadeen xebroon oo boqor daa'uudna wuxuu iyagii axdi kula dhigtay xebroon rabbiga hortiisa oo iyana waxay daa'uud u boqreen inuu ahaado boqor reer binu israa'iil u taliya oo daa'uudna soddon sannadood buu jiray markuu bilaabay inuu boqor noqdo oo wuxuuna boqor ahaa afartan sannadood oo reer yahuudaana wuxuu xebroon ugu talinayey toddoba sannadood iyo lix bilood oo reer israa'iil oo dhan iyo reer yahuudaana wuxuu yerusalem ugu telinayey saddex iyo soddon sannadood oo boqorkii iyo raggiisiiba waxay tageen yerusalem inay ku duulaan reer yebuus oo ahaa dadkii dalka degganaa kuwaasoo la hadlay daa'uud oo ku yidhi adoo kuwa indhaha la iyo cuuryaannada qaada mooyaane halkan imaan maysid waayo waxay u maleeyeen inuusan daa'uud halkaas imaan karin habase yeeshee daa'uud waa qabsaday qalcaddii siyoon oo taasuna waa magaaladii daa'uud markaasaa daa'uud maalintaas wuxuu yidhi ku alle kii reer yebuus laayaa ha tago meesha biyomareenka ah oo ha ku laayo cuuryaannada iyo indhoolayaasha oo necab daa'uud naftiisa sidaas daraaddeed waxay leeyihiin indhoolayaasha iyo cuuryaannadu yaanay guriga soo gelin oo daa'uudna qalcaddii ayuu degay wuxuu u bixiyey magaaladii daa'uud oo daa'uudna wuxuu dhisay hareeraheedii iyo tan iyo milo ilaa gudaha oo daa'uudna aad iyo aad buu u sii xoogaystay waayo waxaa isaga la jiray rabbiga ah ilaaha ciidamada markaasaa xiiraam oo ahaa boqorkii tuuros ayaa daa'uud wargeeyayaal u soo diray iyo geedo keder la yidhaahdo iyo nijaarro iyo wastaadyo oo iyana guri bay daa'uud u dhiseen oo daa'uudna wuxuu ogaaday in rabbigu isaga u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer binu israa'iil iyo inuu boqortooyadiisa u sarraysiiyey dadkiisa reer binu israa'iil aawadood oo daa'uudna weliba yerusalem ayuu ka guursaday addoommo iyo naago kale markuu xebroon ka yimid dabadeed oo weliba waxaa daa'uud u dhashay wiilal iyo gabdho oo kuwaanuna waa kuwii isaga yerusalem ugu dhashay magacyadoodii shamuuca iyo shobaab iyo naataan iyo sulaymaan iyo yibxaar iyo elishuuca iyo neefeg iyo yaafica iyo alishamac iyo ilyadac iyo alifeled oo reer falastiinna markay maqleen in daa'uud loo subkay inuu boqor u ahaado reer binu israa'iil ayay reer falastiin oo dhammu u soo baxeen inay daa'uud doondoonaan oo daa'uudna taas wuu maqlay markaasuu dhufayskii hoos ugu dhaadhacay haddaba reer falastiin way yimaadeen oo waxay ku firdheen dooxadii rafaa'iim markaasaa daa'uud rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi miyaan reer falastiin ku kacaa miyaad ii soo gacan gelinaysaa markaasaa rabbigu wuxuu daa'uud ku yidhi haa ku kac waayo hubaal reer falastiin waan kuu soo gacan gelinayaa markaasaa daa'uud yimid bacal ferasiim oo halkaasaa daa'uud iyagii ku laayey oo yidhi rabbigu cadaawayaashaydii ayuu hortayda degdeg ugu qabtay sida biyaha butaacayaa u degdegaan oo kale sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey bacal faraasiim iyana halkaasay sanamyadoodii kaga tageen waxaana qaaday daa'uud iyo raggiisii haddana reer falastiin mar kaley soo kaceen oo dooxadii refaa'iim ku firdheen oo daa'uudna markuu rabbiga wax weyddiiyey ayaa rabbigu ku yidhi waa inaadan ku kicin laakiinse xagga dambe ka mar oo waxaad ku weerartaa meel ka soo hor jeedda geedaha bukaa la yidhaahdo oo markaad sanqadha askarta socodkeeda ka maqashid geedaha bukaa dushooda kolkaas waa inaad dhaqsataa waayo rabbigu waa kaaga hor baxay inuu ciidanka reer falastiin laayo oo daa'uudna sidii buu yeelay sidii rabbigu ku amray oo wuxuu reer falastiin ku laynayey ilaa gebac iyo tan iyo geesar